لh رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xadiidkii dheeraa ee jaabir ibnu cabdillaahi warinayey ayaa inoo socday adigu bad markaa qeybtii dee intii yareedee hore abulyasaruun mooyaane inta kale waa jaabir kolley axaadiis kala duwanna dee dhexdiisay ku soo arooreysaa ama uu sheekhu kuba soo arooriye wuxuu yihi jaabir ibnu cabdillaahi sirna waanu soconay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii gaswati badni buwaadin haswada buwaad meesha ama gaswatu buwaad la odhanayay taas baanu rasuulka ilaahay annagoo maciisa ah ayaanu u baxnay oonu u soconnay kale buwaadin bada dee say adigu ahluluquuna ay yidhaahaan muxadisiintuna ay kuba dabdiyaan ama agarkoodu waa ba-doo la damiyo in waxaanay ahayd beder horteed buwaaduna waa meel reer juhayne ay degi jireen taasba waa buur magaceed oo buuraha juhayne reerkaa la odhanayay iyo dhulkaa uu degi jirayba ah bixidda rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u baxayna waxay ahayd un waqtiyadaa dee jihaadkii bilaabmeen khaasatan cid kale waqtigaa la dagaal lagulama jirine quraysh oo kale weli beder may dhicine ayaa safar iyagu ay lahaayeen oo badnaay oo soo laabmay oo umayat bnu khalaf iyo waxa weeyaan ay laba socdeen oo dad waxoogahayna ay la socdeen geel badanna ahaa ayaa loo baxay walow aan dee markii dambe dagaal dhicin bal taas bay ahayd oo kolley waa ghazawaadkii iyo umu kaba horreeyey beder horteed dhacay weeye rasuulka ilaahay baanu haddaba maciisaain buu ihi walxaal huwa rasuulka ilaahay yadlubu uu doonayo almajdiya bna camrin iljuhaniya ninka majdi bnu camrin ee reer juhayna kolley juhayna waa ta aan leenahay buwaad waa meelahay degayeenba dee waxaana kolley kutubu siyar inooguba timi rasuulka ilaahay wuxuu usoo baxay arrinta aan soo sheegay oo ciir quraysheed oo balmata ayaa usoo baxayba ee reerkana meeshay degayeenba bacdigood baa yidhaha waxaa laga yaabaaba dee isaga naftiisana qoladana oo ninkani madaxdooda ahaa ama ninkii u madaxdaana inuuba soo baxay ee bal waxaa la arkaana dadkii markii dambe dagaal si aan u dhicinba kala joojiyey inay ahaayaanba majdigani waa jihadiisii iyo halkii ay degayeen isaguu doonaya laakiin safarkaas maqsuudka asalkii kaas buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa naadixu awrka ama dee raaxilada yacqubuhu mid ay ku kaayaystaan oo midna xaal ay naga mid yihiin alkhamsatu shan iyo wasitfatu lix iyo wasabcatu toddoba manaa dahriga iyo gaadiidkay wateen aada iyo aad buu uba yaraa naadixuna asalkiisa hore waa albaciiru aladii yustaqa caleyhi neefka geela la dhaansado ama biyo inta lagu soo dhaamiyo zarac iyo waxyaalo ama wax kalaba dee laguba waraabinayo kaas baa naadix laba idhaah laakiin markii dambe waxaa loo isticmaalayba guud ahaan neefkii geel ahaa ama baciirkii raaxiladii waa loo isticmaalay iyadoon aan macnaha hore ee aan laba milicsan gaadiidka ay wateen weeye aada buu u yaraa marka waxaa dhacaysay bal ka soo qaad awr ama halba raaxilo shan ka dhaxaysa ama lix ka dhaxaysa ama toddoba kuna waa dhulkaa buuraha leh toddobadii iyo shantii iyo lixdii midna marma wada fuulayaan neefkaa keliya ka dhaxeeya marka maxay samaynayeen dee kolba mid baa fuulayay inta kalena way lugeynayeen markuu masaafo socdo iyo intaa bal matalan dee cuqbadiisiiyo nawbadiisii ahayd ayuu fuushanaadu ka dhaadhacayo mid kalea fuulayo dee taas waktigay kusoo wareegtaa ka shanaad ama ka lixaad ama ka toddobaad dee waqti bay noqonaysay haddaba saasay ahayd fadaarat waxaa soo wareegtay macnaa gaadhay weeye markaas cuqbatu rajulin min alansaari nin ansaare cuqbadii cuqbadu waa nawbada ficilkaa horena yacqubuhu iyo yactaqibhu labadaba waa laba wejo ama laba noqo dee ama uu kuba yimaado waxa ay tahay markaas cuqbaduna waa furitaanka waqtigiisa ama nowbadiisii kaayihiisii wey waqtigii kaayihiisa ahaa ayaa soo gaadhay wuxuu sheekhu ka soo noqonayaa saaxib alcayn kitaabka alcayn dee sheekhaale kolle khaliil ibnu axmed weeye inay cuqbadu tahay intaa ama cuqbada ay dee markaa saas oo kale gaadiidku yar yahay laba ama saddex iyo waxuu kaba dhexeeya neef keliyi inta kolba uu fuushanaanayay waa miqdaaru farsakhayn wey laba farsakh waa ilaa lix mayl oo kale waa toddobaaniyo kilomitr wax ku dhow buu horta ruuxu fuushanaanaya markaasaa uu ka dhaadhacayaa kii kale isna intaa in leeg fuushanaanaya bal adigu nawbadiisii ayaa timi waa waqti uu ninkan ansaareed fuuli lahaa fadaarat cuqbatu rajuli min alansaari calaa naadix lahu waa naadix isaga u sugnaaday oo dad kalena ay dee la fuushanaayeen dee la isticmaalayeen faanaakahu uu tu'iyey farakibahu uu fuulay uma bacaahu markii uu fuulay buu kiciyey bacahahu daradi uu kiciyey fataladana calayhi bacda taladuni ay talakaa oo tawaqafa wey waa ka joogsado oo adigu awrkiiba ama raaxiladii baa dee si uu doonayay inuu u dhaqaaqi waayo si wuxuu bal maalan markaas bacda tawaquf waa joogsaday kadib dhacay socodkii iyuu kaba joogsaday oo si uu doonayay buu hoogaag ugu socon waayey fa qaala lahu intitiu kaba cadhooday ayuu ku yidhi isagoo dee la khidaabaya waxa weeyaan naadixii sha kelima ay u isticmaali jireen dee imaka inaguba waa taas oo kolley xayawaanaadka kala duwanna waxyaalaha loo isticmaala mar la kaxaynayo haddii la joojinayo haddii loo yeedhayo waa dee cibaaraadkan laba isticmaaleen waa kelima ay u isticmaalayeen neefka geela zajrintiisa markay joojinayaan iyo taas oo kale iyo sha sha markaa waa kelimadii zajriga lacanaka allah tanuu raaciy allaha ku lacnade waa taasoo dee awrkiibaa adigu si u doonayo u dhaqaaqi waayo u socon waayo waa joogsadayba markaasuu yihi lacanaka allah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man waayo haadaa kan allaacinu lacnaday baciirahu ninkan lacnadaya neefkiisii geelahaa baciirka awrkii hashiba uu ku wada dhacaa waa naadixiisii kan lacnadaya waa kee ayuu yihi waa kuma kaas qaala ninkii ansaareed baa wuxuu ihi ana aniga weeye yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi aniga hadalkaasi iga soo baxay anigaa baciirkaygii lacnaday qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inzil canhu ka dhaadhac iskaga dhaadhac falaa tascabnaa hanala saaxiibin oo hana raacin annaga bimalcuunin neef la lacnaday hanaogula saaxiibin oo dee neef la lacnaday adigoo fuushan hana raacin oo annaga hanala socon buu yihi oo kaa malcuunka hanala saaxiibin hanagula saaxiibin bal hore ayay inoogu horreysay dee bal arrintan wax laba mida inoo horreeyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo safar oo san oo kale ruux dee isagii doonayey bal in raaxiladiisa ay u degdegto oo haddana taas inuu ay lacnaday bal rasuulka ilaahayna yidhi xataa alaab baa dul saarnayd oo dad kalena way u rarnayde waxa weeyaan laa tusaaxibunaa naaqat malcuuna annaga nama raacayso hala lacnaday ay arrintii noqotay in alaabtiina laga dhigay farii laga qaaday walo ay dadkii dhex socotay bal markaasoo taas bay da markaa kolley macnaha taasi way noo horreysay oo sheekuna waaba soo sharxay macluum ahaa neefkan geela waxaa laga dhigayaa saa'ibadii jaahiliyadoo kale ay sii dayn jireen een dar laga celin jirin een daaq laga celin jirin ee cid laba ku intifaacaysa aanay jirin taas maaha intifaaci waa jirtaa ee rasuulka ilaahay suxbadiisa ayaa waa sharaf gaar ahaaneed iyo dee arrin khaasa iyo gaar ay leedahay marka shaygan la nahiyo waxa weeyaanu neef sidaasa inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba socdo la la socdo yes markaa zajrin bay dadka u tahay inay dee waxaa caynkaasa kuba dhaqaaqaan lacnadii inay kuba dhaqaaqaan marka waxaa loo diiday waxa weeyaanuun ee nahyiguu kuba yimi waa musaaxabatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ama neefku ruuxii milkigiisii kama baxayo ee si kale lagu intifaacayeyna waaba loogu intifaacayaa bartanbu laa tasxabna bimalcuuni marka afarka dhici karayd shan ama lixadee kaba dhexeeye ama toddoba ayaa xaaladiisii taa noqotay oo ee rasuulka ilaahay suxbadiisii mid u qalma u munaasiba maaha marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyada xadiidka horta waxaa inooguba suganaa nahyu can lacni dawaab ibnu aadam iska daa ruuxa ibnu aadam ee xayawaankaa in la lacnado nahy in la yskaba nahiyo oo laysuba diidayo taasba ibnu aadamkiina hadday waxa weeyaan ruux gaala oo gaalnimo ku dhintay la ogyahay lacnadiisu way banaanaan laakiin ruuxii muslimka ahaa inkastaba fisqi iyo xumaan ha laba yimaado ama ruuxii gaalkaa in aan weli dhimanin caaqibadiisa la ogeyn ee mucayanka lama lacnadayo lacnaddu waxay ka dhigan tahay waa naxariista ilaahay kaaba dheereeyo haddii laakiin aanu mucayan ahayn oo sifo caam uu leeyahay sida dee la yidhaaho kuwa daalimiinta allaha lacnado ama beenaalayaasha allaha lacnado ama sifada caamka ah iyada taasi jaa-is bay noqonaysaa oo dee waa tan qur-aankana kuba sugan wixii dee aan laakiin shaksi mucayan oo khaas oo gaar ah lacnadiisii ma banaanaanayso waana umuura aynu hore usoo maray bal dee waana tii xadiidku kuba yimi ruux hadduu cid aan de ehel u ahayn lacnada uu lacnado isagay dib ugu soo noqonaysaa oo isagii lacnadii dibbay isagii ugu soo noqonaysaa marka rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laa tadcuuha habaarina calaa anfusikum inay lacnadani iska sahlan ee bal waxa weeyaan dee dhibyaraan dadku ay u yimaadaan waa habaar lays habaarayo weliba wax weyn laysku habaaraya ruuxa naxariista in lagaba dheereeyo oon ilaahay uba uma naxariisan haddaba in nafyihini ha habaarina ama lacnad ha noqoto ama wax kale nafyihina ha habaarina walaa tadcuu ha habaarina calaa awlaadikum caruurtiina oo caruurtiini laga yaaba ruux isagoo cadhooday weliba dumarka ha u badnaato hooyadii oon ilmaheedii laba jeclayn dhib iyo taas baa dhici karta haddana dhib yaraan iska habaartamaysa oo habaaraysa oo kale bal markaasoo waxa weyaan bararkiina dee iyadii iyo haddii ilaahay u aqbalo iyadin buu kuba soo noqonaya awlaadiinii waxa weeyaan ha habaarina walaa tadcuu calaa awlaadikum walaa tadcuu ha habaarina calaa amwaalikum xoolihiinana ha habaarina laa tuwaafiquu min allahi saacatan ha waafaqina ilaahay xaggiisa saacad ha ka waafaqina macnuhuna waa maxay waa tacliil bay taa hore u tahayo laa tuwaafiquu waa lianlaa tuwaafiquu sidaydaan u waafaqin min allahi ilaahay xaggii saacatan saacad yus'alu la weydiisto fiihaa saacaddaa dhexdeeda cadoo wax cadiyo iyo wax la bixiyo dee la baryo oo fayastajiibu lakum fahuwa yastajiibu lakum ama fayastajiibu lakum markaa idin aqbalo oo macnuu waxa weeye horta waa nahyin rasuulka ilaahay inaga nahiyayo in ama nafteennii iyo maalkeennii iyo awlaadeennii aan habaarno in waayo waxaa jirta oo dee ilaahay baa saacado ama saacad ilaahay wixii la weydiistay aqbalayaa jirta ruuxina waxaa dhici karta saacadda inuu laba kulmo oo habaarkii uu fulo oo habaar uu naftiisii habaaray ama uu ehelkiisii habaaray ama awlaadiisii ama maalkiisii oo dee wixii ilaahayba aqbalo saacadda haddaba sidaydaan u waafaqinoo daydaan ula kulmin iskaba ilaaliya habaar dee haddii habaarkii laysu diiday oo kale iyo waba intaasoo saacad saacatu ijaabo ah laba waafaqo ducadii khayrkii iyo wanaaggii waa la badsanaya waaba intaasoo iyadana saacadda aad waafaqdo oo de waa kaas waktiyaa jira ilaahay wixii la weydiistay uu aqbalayo oonu celinahayn ruuxii habaartamayeyna hadduu la kulmo saacadda ilaahay waa u aqbalaya habaarkiina isagunbuu ku dhacaya de naftiisuu habaaray ehelkiis awlaaddiisiibuu habaaray maalkiisiibuu habaaray waa wax isaga uun dib ugu soo laabmayo oo hadhow dhib weyn iyo rafaad weyn isaguba kalaba kulmayo haddaba si aanay taasi u dhicin iska ilaaliyo iskaba jira inay naftiinni iyo awlaadiinni iyo abwaashiinni iyo habaartaan si aydaan saacaddaa ulaba kulmin habaarkiina waxaa kaba mida lacnadan rasuulka ila dee sababta xadiidkaba ahayd bal taasna waa qeyb kaleo xadiidkii kaba mida waana xadiid kale de waayo ina waa dadkii labadii isdhalay ee cilmidoonka ahaa ee jaabir uba yimi oo cilmi dheer iyo xadiis dheer uuba galay ayaa arrimahan rasuulka ilaahay uu kalaba kulmoon waqtiyaa dhicin waa waqtiyo kala duwan bay dhaceenba baltani waa imika waxaa hebataa dhacday qabla bedrin oo kale waxay noo soo socota kuwa beder dabadii dhacay oo kale iyo taas intiiba rasuulka ilaahay buu wax kaba xafiday haddii aan eegno dee axaadiisani maaha mawduuc keliya ma lahay waa mawduuc kala duwan bay leedahay ee waxa kulmiyey uun raawi keliya oo dee qisooyinkan u wada joogay kala duwan ee waqtiyo kala duwannaba dhacay bal marka xalay waxaa inoogu joogsanay casharkii masjidkii iyo uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadka uga diiday halkaa qibladiisa iyo in wax lagu tufo ama candhuufiya laguba tufo taas baynu soo marnay waxa weeyaan imikana waa tan kuwo kalena waa kuwan inoo socdo wuxuu yidhi sirna jaabir baa le qaala jaabirun baan intaba wada wadayna jaabir baa yidhi sirna waanu soconay maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa xataa idaa kaanat markay ahaatay cushayrshiyatun manaa waqti galaba weeye waqti galaba markii ay gaadhay waa lafdiga asalkiisa hore waxa weeyaan waa cashiya oo la taskhiiriye laakiin dee taskhiirkani si ay waxa weeyaan qiyaasteedu keenayay laguma taskhiirin oo imika shinka labaad oo kale kumaysu walow laba yooday halkaa jirtay shinkan imika halkan soo kordhay iyo may hayn wax dee inay shin mushadadi meeshii kumuu sugnaynba waxa weeyaan adigu waa qiyaastii maaha si ay ismigu markuu mukabarka uu kuma yimina taskhiirtiisu kumay imane laakiin de waa taas waa carab luqaadkeedii ama ayuu kaba mid yahay adigu wakti galaba markay ahaatay way socdeen oo jihaad bay ku jiraan wadanowna aan dhawaanay ma ambiyo min miyaahil carabi carabiya yahoodii kaba mida macnaa waxaan waag galabay way socdeen wakti galabay noqotay waxay kusoo dhawaadeenna ceel biyalahoo dee ceelashii ay carabi kaba cabi jirtay dee waa dhulkii waa mandiqo ay garanayaane kaba mid ah marka haddaba arrintu ay taa noqotay xataa idaa kaanat ushayshi cushayrshiyatun ya dambana mashadna wadanowna aan u dhawaanay min maa ambiyo min miyaahil carabi carab biyoya biyahoodii kaba mida ay kaba cabi jireen iyo ceelashay kaba cabi jireen ayuu qaala yihi rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ceelku waa ka horreeya waana la og yahay inuu ceelkaasi halkaa jiro man rajulun waa iyo nin bal waa yaa yataqadamunaa inaga horeynayo oo fayamduru dhoobaynayo hagaajinaya alxawda dharka oo fa yashrabu isagu dee intaa laba iban kasii cabi wayasqina dee intuu biyihii ay dharkii ku buuxiyeen markan gaadhno annagiinana waraabinaya macnaa rasuulka ilaahi baa saxaabadii nin keliya ma magacaabin ee ruux baa isagu dee diyaar u isagu bal matalan xaggiisa uun isagu diyaar u ayuu doonayay markaasuu yihi waa kuma ninka maanta inaga horeynaya ceelkii inooga horeynaya fayamduru lxawdana macnaa yudayinhu wayusbixu weeye xawdkii iyo darkii sii hagaajinaya oo markaa isagu cabaya inagana dee biyaha inoosii inoo uu inoo sii diyaariyey markaa aan kaba cabayno saa inaguba waraabinaya qaala jaabirun jaabir baa wuxu uhi faqumtu waan kacay faqultu waxaa ihi haadakani rajulu nin weeye macnaa mustacidun lihada alamr isagana is sheegayay isagii baa intuu istaago yihi waa kan waa nin diyaarah oo arrintaa inuu fuliyo diyaaro ya rasuul allahi isagaa yidhi anaa diyaara faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ayu rajulin ninkeebaa maca jaabirin jaabir maciisa noqonayo macnaa dee wehel buu u baahan yahay isaguna bal raakibka keliya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ruux keligii socda waaba diiday waa nahye yaa maanta jaabir ku biirayo oo raacayo oo hawshaa la soo fulinaya faqaama jabaaru bnu sakrin waa saxaabi kale oo ansaareed laba yidhaa caqabo waa joogay dee bederna waa la yidhaha wuu joogayba jabbaar ibnu sakrin baa kacay oo yidhi aniga rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh anaa dee raacay oo jaabir maciisa noqon wuxuu yihi jaabir fandalaqna waanu tagnay ila lbi'r ciidankii wuu dambeeyaa rasuulka ilaahay dee uu hor socda ceelka xaggiisii baan u kacnay fanazacnaa markay ceelkii gaadheen ayaa fanazacnaa waxaan soo saarnay oo macnaa waa jadabnaaye dee waa wadaantii ay wateen iyo filxawdi xawdka dhexdiisii sajra oonu kuba shubnay sajran waa wadaantu marka ay biyuu kaba buuxaan baa sajra lagu magacaabaa adalwi lmamlu'a weeye aw sajrayna ama laba wadaamood oo biyo ah ayaanu ku shubnay oo macnaa xaweyn ceelkan ama xawdkoodani iyo darkani waa dar dhoobo kaba samaystaan ay diyaariyeen oo dadku dee marka ay yimaadaan ee xoolahooda ay ceelkan kaba waraabinayaan biyo ay kuba shubayeen isagii waa dildilaacayaa oo biyi iyo waxyaalahaasaaba uu sii daynaya haddaba markaa rasuulka ilaahina yamduruda laftigii madar weeye waa dhoobada iyo xaas baa madar laba idhaa biyuutal madarna waa ti aynu soo marnay qalan noocaa kaba samaysan fayamdiru lxawdana manaa yuayinu wayuslixu meelaha caynkaasee shuquuqda ee dhici karta ay biyuu kaba baxayaan ayuu sii awdayaa dhoobaynayaa hagaajinayaa weeye marka maxay ugu shubeen sajrigan horta wadaantan ama labadan waa si ay ugu hagaajiyaan xawdkii ugu islaaxiyaan saasaanu samaynay uma madarnaahu markay biyihii ku shubeen ayaanu dhoobaynay oo de waa meelihii markaa dildilaacaya meelihiiyabay awdeen oy hagaajiyeen markii ay dee iyaga hagaajiyeenee meelihii ay biyuhu kaba bixi lahaayeenna ay awdeenba ayaa uma nazacna waanu soo saarnay nascigu halkan dee waa jadbigii iyo qaaditaankii wadaantii la jiidayay ee biyihii lagu soo saarayey fiihi fi lxawdi ay wasababnaa fiihi weye intaynu biyihii soo saarnay oonu dee soo waa biyihii wadaantii ay kusoo saareen ayaanu ku shubnay xawdkii xawdkii bay buuxiyeen xataa afhaqnaahu ilaa aanu buuxinay oo xawdkii weli lama soo gaadhin waa dar weynna biyihii bay adigu ku shubeen ku shubeen ilaa ay buuxiyeen afhaqnaahuna nusqooyinka oo dhan bastan baa kuba sugan bal waa dee su leey qaadi isagu qaadi ciyaad jumhuur buu kaba soo naqliyey macnuhu waxa weeye mala'naahu weeye oo waxa weeyaan dee kolley almutafayihiquuna basti xadiidkii kuwa sarsaarinta iyo mutafayiqiinta iyo laftigii yimiba weye afhaqnaahu aanu buuxinay weeyaanoo aanu biyo kaba buuxinay fa kaana waxaa awala daalicun kusoo baxa kii ugu horreeyey calayna rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dadkii way istaba socdeen rasuulka ilaahay baaba ugu horreeyey oo cid noogu soo baxdo ceelkii soo gaadha rasuulka ilaahay baa ugu horreeyey oo raaxiladiisii fuushan salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ata'danaani may fasaxaysaanoo may idmaysaan inaan halkan ka cabo waa rasuulka ilaahay isagaa soo diray waxaan ay hawshan u qabteenba waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo cidda la socota ayay hawsha u qabteen waxay keligood ay iyagu qabsadeenoo xoole ay leeyihin ay laba sugayaan ay dadka kale ka celinayaan ama ahayne waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad kaba dambeeyey wuxuu leeyahay halkan shaarixu arrinkani waxa weeye waa barid rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ummadiisa uu barayo aladaab asharciya iyo sida waracayo ixtiyaadku uu kuba sugan yahay oo meelaha caynkan oo kaliya waxyaalaha caynkana dee in ruuxu aanu idan la-aanun iskaga dee waxa weeyaan iska isticmaaline bal umuuraha caynkan iyo tan iyo ciddii gacanta ku haysay uu kaba idan dalbo xataa haba ogaado inay raalli kaba yihiinbe laakiin istidaankii iyo baladaabtii iyo si dee waracuna uu kuba sugnaabuu ummadii rasuulka ilaahay barayaa isagay waxaan uba biyaani u diyaarinayeen isagaana sooba diray waa isaga keligii mahaye dee ciddii laba socotay haddana rasuulka ilaahay taas buu ihi ata'danaani qulnaa waxaan nacamhaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow markii dee idankii dhacay buu fa ashraca sii daayayoo naaqatahu hashiisii hashii waa fuushayi weli kamuu dhaadhicine anaa hogaankii uu markii hore kuba hayey dee taasee gacantiisa ku sugnaa ayuu laalaadiyuu usii daayay iyadii sida ay u cabto oo arsala ashracahaadu wa arsala ra'sa fi lmaali tashrab wey waa biyihii buu dul keenay weli waa fuushan yahay xadhigii dee kumuu qabane waa hogaankiibuu usii daayay si ay dee biyihii u cabto way cabtay markaas markaasay fasharibat way cabtay waa hashi weli lama soo gaadhin waa raaxiladiisii markaasuu shanaqa laha ay fashanaqa laha weeye nuunamo shanaqa laha shanqig waa macnaa kafaha weeye oo hoggaankiibuu haddana dib ugu qabtay waa isagoo joojinaya oo shanqiga ama hulaasi ha la isticmaalo ama rubaaci ha laba isticmaale waa iyadoo hoggaankii waxaa marka uu ruuxii isagoo fuushan hogaankii uu ku jiido ama kusoo qabto ee ilaa ay kuma soo dhawaato madaxeedu halkaa dee koorihiyo ama dib de madaxeedii loo soo celiyo taas baa ay shanqi iyo markaa ama shanaqa iyo ashnaqa labadaba waa la yidhaahay macnuhu waa maxay rasuulka ilaahay weli waa fuushan yahay uu sii daaya markii hore hogaankii way cabtay cabtay cabtay markii ay cabto oo arkay dee qadar kuma filan inay kaba cabtay dadkina way istaba socdaane ayuu shanaqa laha macnaa kafaha weeye bizimaamiha isagoo fuushan wuxuu iyadii hoggaankiibuu kusoo qabtay zimaamkeedii markaasaa maxay samaysay fashajad fadu ficilkay kaba intay fashajo markaa weeye markaas fashajad macnaa lugi bay kala durkisayo fabaalat way kaadiday dee biyihii hagaagna way u cabtay uma cadala rasuulka ilaahay wuu la leexday bihaa iyadii oo halkii buu ka dhaqaajiyey waa la leexday fa anakha markaasuu tu'iyey oo markaasuu kana dhaadhacay markuu kaba dhaadhacay iyadiina tu'iyey iyadna way cabtay ayuu uma jaa yimi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay fashajadna kollay luqaad kale oo meesha iyo waxyaalo laguma dabdiyeyna sharaxa ayay ku wada sugantee laakiin bal waa tii dee ruwaaddu ay ugu badnaayeen oo iyadaan kuba gaabsanayna rasuulka ilaahay baa yimi oo ila alxawdi darkiibuu haddana yimi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fatawada'a waa weysaystay minhu min alxawd xawdki eeg hashi way ka cabtay waa biyihii ay kaba cabtee dee taas ayuu rasuulka ilaahay kaba weysaystay ayuu ku weysaystay waxaana halkan dee ay culimmadu leeyihiin waxaa xadiidku daliil u yahay biyaha xageela iyo wixii la midkaa xayawaanka daahirkii uu kaba cabay ee in lagama weysaysanayo wax karaaho oo ku suganna ma jirto biyaha halkan inay afkan ay geliyeen nijaas ku dhacday maaho maqullateyn bay ahaayeen iyo mise taa lamaba eegayo biyo ha yaraadeen hase badnaadeena waxa ay xooluhu kaba cabeen iyadii waa lagu weysaysanayaa karaahana taa kuma sugna waa kan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuba weysaystay fatawada'a minhu uma qumtu waan kacay buu yihi adna jaabir baa leh fatawada'tu waan weysaystay min mutawada'i rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam meeshii iyo makaankii rasuulka ilaahi kaba weysaystay ayaana kaba weysaystay waa barakaysi aahaartii rasuulka ilaahi uu barakaysanayo rasuulka ilaahi markuu halkii kaba kacay ayuu halkii uu rasuulka ilaahay gacmihiisa gelgeliyey dee halkii uu fadhiistay ee uu kaba weysaystay makaankunbuu isaguna kaba weysaystay mutawadana waa darfi miimiya isaguna waa makaankii rasuulka ilaahay uu kuba weysaystay ama kaba weysaystay ee ayuu isaguna waa isagoo rasuulka ilaahay aahaartiisii barakaysanaya fadahaba jabbaaru bnu sakrin eeg rasuulka ilaahay uu weysaystay weli dadkii may iman jaabirna u weysaystay ninkii kale la socday jabbaar ibnu sakrin ayaa isagu socday tegey yaqdii xaajatahu xaal uu gudanayo xaajadiisoo dee kaadiya waxbuu u baahdayoo uu ka durkay meesha faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa kacay uu istaagay liyusaliya si uu u tukado wa kaanat calaya korkayga waxaa ahayd burdatun maro wataa aynu dee xalayba casharkii nooguma sugnaa awal horena kitaabkaan kuwaas aragnay waxay leeyihin waa kisaab murabbacon dee saaba lana guntan jiray kolkolna laba huwan jiray oo inta badan dadka acraabtii ay xidhan jireenba burda korkayga ahayd waa tii uu xidhnaaba markaasaan dahabtu waan tegey macnaa waa sharactu waa khad wey waxaan gudagaloon bilaaboon doon an ukhaalifa inaan isweydaariyo bayna darafayaha labadeeda daraf oo ayaan doonay oo macnaa waxa weye rasuulka ilaahay baa salaad galay inuu la tukaduu doonayaa waxaan uu xidhayeyba dadkaas iyagu liiclaayi kelimatillahi iyo jihaadka u socdo waa wixii uu xidhnaabo waa maro keliyay ahaydee uu haystay maradii buu doonay si balqaarka sarena uu yar qariyo inuu intuu labadeeda daraf isweydaariyo halka luqunta kusoo xidho oo saa ugu tukado isagoo saa xidhanba oo saa dee uhuwan iyadii falam tabluqlii ujeeddadu maradii waa maro gaaban bay ahayd oo hadduu islaha halkan luquntaadii kusoo xidh aad bay usoo ururaysaayoo imay gaadhin buu leeyahay oo may noqon wax dee luquntaydii aan kuba xidhi karo de hadduu guntadana qaarkiisa saroo dhan baa qaawanaanaya wa kaanad laha waxaa usugnayd burdada dabaadibu waa darfo waa inahan ama aan dee samaysnayn ee waxa weeyaan feedhfeedhan ee waxa weeye taas bayn barooyinka qaarkood kuba sugan sida cimaamadaha iyo qaarkood taas bay burdadani lahayd buu leeyahay oo waa ahdaamu waa adraaf ahdaab iyo adraaf iyo waxyaalaha dee san dee hudbiga iyo baalkii isha oo kale adigu aan feedh adigu yar feedhan dee aan garanayne aan la samayn oo maradii kale aan la mid ahayn yar feedhfeedhane kaba laala markaas dhaqdhaqaaqi karana taasba ay lahaydba oo waa maradii fanakastuhaa waan rogay oo xaggii sare ayuu xaggii hoose mariyey dee xaggii hoosena xagga sareu mariyay si malaa dabaadhibtaas iyo waxyaalaha dee maalan isaga xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaya xagga hoose ay u maraanba uma khaalaftu waxaan isweydaariyey bayna darafaya haddana labadeedii darafo dee waana isagii kaba gaabnayde muxuu yeelay uma tawaaqastu calayha way waan ku foorarsaday anigoo luquntaydii ku qabanaya macnaha waxa weeye hadduu istaago ma noqonayso laakiin luquntii buu foorariyey garhkiiyo intiibuu iyadii ku qabtay halkan iyadoo u joogta ayuu saa ugu hayay isagoo foorar salaadiina saasuu ku gelaya uma tawaaqastu calayha macnaha ay amsaktu calayha bicunuqi waxanaytuhu calayha lianlaa tasqud weye waxaan ku qabtay luquntaydii oo sidaasaan ugu soo foorarsaday si aanay u dhicinba inay dhacdo kaba boqonayaan uma ji'tu waan imi waan imi xataa qumtu ilaa an istaagay isagoo hadda saa soo fooraro oo maradii barhkiisi iyo saa ugu hayo luquntiisii iyo ayaan imi xataa qumtu ilaa an istaagay can yasaari rasuulillahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisii bidix ayaan istaagay fa akhada biyadi gacantayduu qabtay rasuulka ilaahay fa adaaranii waa isoo wareejiyey xataa aqaamanii can yamiinihi waa xaggiisii midig ilaa uu joojiyeyoo de waxa weeye bal waa tan horta waa mid oo jaaber wuxuu sameeyey rasuulka ilaahay de waa keligiibuu ku xidhanayey inuu midigta kaga xidhaydoo xagga midig ka joogsade xaggii bidix buu kaba joogsado dee taas arrinkaas iyo cilmigaasaa kaba maqnaa rasuulka ilaahay intuu gacanta qabtay ayuu soo wareejiyey oo xaggiisii midig buu soo joojiyey waana sidii dee sunna u ahaa maamuumka keliya mowqifkiisuna waa imaamka midigtiisa ee bidixdiisa maaha uma jaa waxaa yimi jabaaru bnu sakrin jabaar bnu sakri baa yimi fatawada'a uu weysaystay uma jaa waa yimi isaguna salaaduu la gelayaaye faqaama wuu istaagay isagii ina xaggii midig jaabir baa jooge can yasaari rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dhinaciisii bidix buu joogsaday labay maanta noqdeen markii hore mid keligu ahaayo mowqifkiisu midigtuu ahaa jaabir jabaar baa yimi jaabir iyo jabaar bay noqdeen markaa deeta muxuu rasuulka ilaahay mowqifkoodu markaa waa inay saf noqdaan in imaamku horeeyo iyaguna ay dee ka dambeeyaan ay saf noqdaan taas baa mowqif sunnuu yahay iyagina markaa lamay imanoo waa iyadana cilmi kaba maqnaa taas dee jabaarna fa akhada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ayaa deeta wuxuu qaaday qabtay isaguna biyadayna jamiican labadoodiiba gacmahooduu qabtay dhinacyaday ka joogaan markaasaa muxuu sameeyey fadafacanaa ay akharana uuna dib dhigay oo dib buu noo joojiyey ama oo dee dib buu noo celiyey xataa qaamanaa khalfahu ilaa uu gadaashiisiina joojiyey bal kolley intan qidcadee xadiidkaa fawaaidda inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo in waxa weeyaan ku jira in salaadii ayuu dhaqdhaqaaqan ama jaabir gacantiisii qabtay marna waa kan labadoodiiba wada qabtay dib u joojiyey markaa camal dee aan badnayn oo salaada dhexdeedioo laba yimi weeyaanoo camalkani hadday xaajo iyo maslaxasan oo kale ay kuba sugan tahay camalkaa yasirkii salaadiina waxma yeelayo dee karahana maaha haddii aan wax sababi jirin xaaja jirin baaba la odhan karaa salaaddii aanu buraninbe laakiin haddana waa dee inay khushuucdii iyo xasiloonidii salaada ayaanay meesha khilaafsan tahayoo karaahay kaba cabirayaan arrinta kalena ruuxa maamuumka keliya waa masalada aynu salaad kusoo marnay mowqifkiisu waa imaamka midigtiisa hadduu xagga bidix ka joogsado waa lasoo wareejinayaa laba markay noqdaanna saf bay noqonayaan se saddex iyo afarba ay u yihiin kolleyna sayn hore kitaabka ugu soo marnay qowl ahlilcilmi kaafa iyada horta hadday saddex iyo afar iyo noqdaan waa safo khilaaf ma jiro laakiin hadday laba yihiin oo kale iyaduna waxaa cabdullaahi bni mascuud iyo labadiisii saaxiibo calqamo iyo ayaynu hore usoo marnay cabdullaahi bni mascuud oo saa sameeyey oo dee isagu saasuu qabayba oo bal markaa ibnu mascuud iyo labadiisaa saaxiib mooyaane dee qowl ahlilcilmi kaafa waana si dee axaadiis inooguma timi laba keliya marka ay yihiinna saf bay noqonayaane hareeraha kama joogsanayaan ee ibnu mascuud baynu kitaabu salaad waataynu kuba soo marnay isagoo saa iyo calqamaya ay qabeen oo dee iyaguna waa siay sheekhoodii kaba arkeen bal marka waa umuuraha iyada inooguma sugan markaasaa muxuu yidhi jaabir baa le fajacala rasuul llahi sala allahu calayh wasalam eeg waa kaa dee hareerihiisay markii hore joogeenba maradiina waxau ka baqanayaa inay kaba dhacdo madaxii buu foorarinayaa luquntiiyo garhkiiya buu saa ugu hayaa maradiisii si aanay ugaba dhicin markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu bilaabay yarmuqunii inuu eegayo xaggay dee waa dee ama ilqodh ha kaba eega ama si una u milicsanayo waa yandur ilaya nadaran mutataabican walxaal ana la ashcuru anuon dareensanayn waxaan rasuulka ilaahay kolba iga eegayo uma fadiltu bihi markaasaan dareemay rasuulka ilaahay eegitaankiisii ayaan wax wayaan dareemay faqaala markaa rasuulka ilahi wuxu waan fahmay buu leeyahi rasuulka ilaahay dee wax igaba jeedo waa kaa isoo dayaya un faqaala wuxuu ishaaray qaaladu imaka halkan waa idlaaqu lqowla cala alficl haakada biyadi gacantiisibuu saa kuwa ishaaro yacni shudda wasadak ee maradan aada saa u hayseen tireedo kolba way kaa dhacaysaa waa maro yaro koowan oo luquntii hagaag kuma gaadhayso hagaaguma gunto taas buu ishaarayaa waxba markaa qaarkiisale iska daa ina wax kalena ma haystee dhexdaada uun ku xidh oo ku adkee waana sida uu rasuulku marka dambe uba sheegi doono dee horena aynu usoo maray kitaabu salaad falama faraga rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markuu dhameeyey rasuulka ilaahay salaadiisii ayuu qaala yidhi yaa jaabiru jaabirow qultu waxaan labeyka yaa rasuula allahi qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa kaana waa hadduu yahay waa thawb waa maradan aada haysataa waasican mid waasico dee waaba maro keliya laakiin waa waasic waa go- weyn oo luquntiisii hadduu saa darfa intuu isweydaaniyo kusoo xidhan si caadi uga tukanaya waasic uu yahay fakhaalif bayna darafay labadiisa daraf isweydaari oo dee saasoo kale luquntaada kusoo xidho sidaa kuma tukan bal qaarkaagii sarena waxakaba markaa ha ka gaadheen waidaa kaana dayiqan laakiin sababku hadduu mid cidhiidhiya yahay macnaa mid aan halkaa ku gaadhayn uu yahay waxba ha isku kalifin oo taasaa samayne fashdudhu waxaad ku xidhaa calaa xiqwika halkaa guntigaaga oo dee macnaa intii cawradii qari waa xundhurtii ilaa labadii jirib intaa uu kuu gaadhayo bal kuba astiro hagaagu u gunto kol haddaanu kuu gaadhahayn mid waasica ahayn tii buu yidhi kollayna waa masaladii aynu soo maray casharkii xalayto markii jaabir ay u yimaadeen cubaadat bn lwaliid iyo aabihii ee uu lahaa maro keliyu kuba tukanayay oo uu deeta intuu xaggii hore kaba fadhiistay waa inankii waa cubaada uu yidhi maxaad dee san u yeelaysaa uu yihi waxaan saa u yeelayaa doqonka adigoo kale inuu arko oo kale taas xalaytaynu soo marray macnaa halkana munaasabay la leedahaybo waa tanoo xadiidkii ruuxu dee hadduu maro keliya leeyay inuu kuba tukan karaa taas jawaaskeedi ama dee banaanideedu way nooguba sugan tahay in kol hadduu waxa weeyaan maro keliyaba ay hayd oonay u gaadhaynoo uu hagaag uba guntado intii cawradii ay qarinayso salaadiisu way ansaxaysaa sheekhu wuxuu raacinaya wain kaana cawratuhu tura min asfali low kaana calaa sadxin wanaxwi faina hada laa yaduru dee kolley waaba sidaa ruux hadduu macaws guntan yahay go xidhaya ama waxyaalo sidaas oo kale hadduu meel saroo laga hooseeyo kolley cawradiisa hoosti bay kaba muuqanaysaa dusha in laga arko ama markaa uu rukuucayo halkiisa iyo lagaba arko taas baa darar keenaya laakiin wixii hoos lagaba arkaya taasi darar uma keenayse waa inuu dee intii daahir ahaan qariyo un bal kaasna waa xadiid kale fawaaida kala duwanna ay nooguba sugan tahay salaad kuba tacalluqsan bal waxa weeyaan isagiina haddana mid kaloo iyo qiso kaloo galay oo sirna maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam maaha waqti keliya un mana aha gaswatu buwaad un arrimaani taasi gaswatu buwaad waan soo maray taniyo mid kale ay noqonaysaa waa inay mar dambo rasuulka ilaahay dabadiibuu umuurahan kaba warramaya oo waxyaalo dhacdooyin uu soo joogay oon mar wada dhicin laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kuba tacalluqsan oo axaadiisiina ay kuba sugan tahay ayuu isdabageliyo iyagii ugaba warramaya qolooyinkan dee la joogay ee labadana isdhalayna ay kaba mid ahaayeen oo jaabir qaala jaabiru jaabir baa wuxu uhi waa xadiid kale sirna waanu soconay maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam yadna waa ghaswo iyo jihaad wa kaana wuxuu aha quutu kulli rajuli nin kasta quudkiisu ee mina anaga naga midi fii kulli yowmin maalin kastaba tamratan waa ciidan dhan waxay u socdaan litakuna kalimat llahi hiyo alculya waxaa la socda afdal alkhalq iyo bashar dee sayid alambiya haddana wax kale lamaba hayee waa timir yaroo kooban oo markay si kale u gaadhi weyday maalintii oo dhan ruuxii waxaa la siinaya xabad keliya xabad maxay u tari taas baa le laakiin dee kolley barako kaleo ilaahay u barakaynayaa jirtaybo in ruux baana hayay oo intan timirtaa jeeshka oo dhan uba hayay markaa qof qof ama ruux ruux baa loo siinaya xabad timira se yeelayana waa tanoo fa kaana wuxuu ahaa ruuxu markuu xabaddaa qaato yamasuha mid muudmuudsada intaynu wax kaba dayaan laakiin dee malaa ilaah baa u barakeeyey uno taase markuu muudsado uma yasuruha waa xidhaya fii thoobe macnaa ujeedada markuu xoogaa muudsado suu hadhowna ama mar kalena intan ay noqoto u muudsado ma la cunayo maradiisu ku gubtanayeyo waa si hadhowna uugu noqdo markaasaa muxuu yihi wa kunaa waxaanu ahayn nakhtabidu way ay nadribu lashjaara waxaanu la dhacaynay dhirta biqisiyinaa qaansooyinka yaga waa laamuhu iyo wixii wanaakulu waxaa caleynay noo soo daataanu cunayna kollay ghaswat lkhabad ama ti siif lbaxri waa ghaswo inoo horeysay qisa halkan inoo iman doontaana waa aada bay ugu egtahay qisadii hore iyadna jaabir warinayay ikhtibaadkuna waxaaba la yidhaha dee ikhtabadadata waa darbu shajari liyataxata waraqu waa dhirtoo wax lagu dhufdhufto si caleyntiisa waa la lulaya ama waxbaa lala dhacaya isagii lama goynayo ee caleyntiisu si ay usoo daadato marka caleentaa soo daadanaysa ayaa alkhabad la yidhaha alkhabad badu way fadxisan tahay ee calafna kolkol marka aanay dadku u baahnayn oo dee sanoo kale gaaja aanay jirin kolley waa waxay laba iman jireen oo si dee xayawaankooda iyo xoolahoodan iyo waxyaalaha ay calaf ugu noqoto waa waxay samayn jireenoo khabad waa calafkan dawaabta ayaa khabad waa waxaa caleenta daataa khabad la odhanaya laakiin ficilkii de waa kan oo nakhtabidu macnaa waa nadribu maxay biqisiyina qaansooyinkooda ama wixii kale ay haystaan bay laamaha sidaa ugu dhufdhufanayeen caleentaa dee waxa weeyaan iskaba engegan ayaa soo daadanaysay taasay cunayeen wanaakulu waanu cunaynay waaya xataa qarixat ilaa ay boogowday ashtaaquna kolley cutbat bnu ghazwan iyo sacd bnu abi waqaasina inta dee zuhdigaan kuma soo jirnay waa tii aan soo aragnay xadiidkoodii zuhdiga bilowgiisii markaasay ilaa ay boogowday ashtaaquna waa dhabanadayadii qowlaladii oo sababta waxa wey de waa caleentan engegan ee kululay cunayaan ayaabay nabaro noqotay markaa halkii dee ashtaaqdoodii fauqsimu jaabir baale waan dhaaranaya ilaahba ku dhaaranaya ukhtiaha waxaa la gefsiiyey oo macnaa ujeeddadu ay dhaaftay oo tiradii iyo waxyaalaha markii la qaybinayey xabadii timir ahayd rajulu nin mina anaga naga mida yowan maalin macnaa nin baa jira meeshii timirtii haya xabad xabad buu siinayay dadkii oo kale markaa dee dadkiina waa ciidan dhan markaa nin bay maalin maalmihii kaba mid ahayd ayaa xabadii adigu si un aan loo siin oo macnaa waxa weeye markii la qaybinayey baa kii qaybinayay shaksi buu iloobay oo xabadiisii muusiin ukhdia adwaata ukhdia waxaa la gafsiiye ujeeddadu waa xabadii timirayd rajulin mina yowman maalin fadalaqnaa waanu tagnay bihi isagii baanu la tagnay nancashuhu ay narfacu wanuqimu de waa dacfigi iyo juhdig waa dadka xabad ayaa ma dhan xabaddaa timira xabad xabadaasun kuma noolaa iyo caleenta aan waxba tarahaynba bal markaasa anagoo isagii kor yeelayno oo toosinayno oo kicinayno min shiddati adacfi waljahl bal waa sida laguma fasiray markaasa maxay fashahidnaa waxaanu qirnay aanu markhaati u noqonay annahu lam yuctaa xabadiiba dee waxbay taraysaa xabadii uu waayey waa kano waa ninkaan daciif keebtaas markaasaanu halkii baanu anagu markhaati u furnay inaan la siin oo ninkan xabadda laga iloobay aan la siinoo fa ucdiiha markaasaa la siiyo faqaama uu kacayo fa akhadaha xabadii ayuu qaatay bal dacfiga intaa leegee ay kicinayaanba ama ay yar isagii taageerayaan ayaabaa laga yaabaa inay dee ama barako kaliya wax ugaba tarto qadciyaad ba isagu wuxuu nancashu hudan narfacuhu waa nuqimuhu min shiddati dacfi waljahdi ay kuma fasireen ayuu leeyahay kolley aniga waxaa agtayda kuba daahira ama u eg in macnuu yahay nancashuhu waanu xoogeynaynayoo waa dhinaciisii oo waa xagga dee inay markhaatila ninkan xabadii muu helin waa la dhaafiyo xabadii ma qaadan waa hadalka ay lahaayeen ay uma markhaati furayeen ayay jaanibkiisii ku xoogeynayeen oo macnuu taa yahay isagii waa xabadaas facdiha faqaama faakadaha dee kolley ghaswadii khabadaynu soo marayna shaanigoodu markii hore waa kii tan ahaabe bal tana waa baso kale oo dee iyaguna waa bal dhibtii iyo shiddadii adkayd ee ay bal waxa weeyaan saxaabadii iyo rasuulka ilaahay soo mareen iyo sabirkii ay umuuraha uba adkaysanayeen ee badnaa iyo bal taas weeye xaaladoodii iyo wajihaad ku jiro taasba ayaa iyada xadiidka inoogaba sugan dee amtaashii iyo nadaairtiina waan soo aragnay sirna qaala jaabiru jaabirba wuxuu uhi waa xadiid kale sirna waanu soconay maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam xataa nazalnaa ilaanu degnay waadiyan doox ama meel waadiya afyaxa waasaca macnaa waa la socday waadi waasaca iyo meel waasaca oo dhirsaasaba lahay bay degeen fadahaba rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa tegey yaqdi xaal uu gudanayo xaajatahu rasuulka ilaahay baa xaajadii bashar iyo xaajadii insaan buu uba baxay waa durkay markaa rasuulka ilaahayna say caadadiisu ahayd waa dadka ka qarsoomi jirayo hadduu arrinkaa u baxo ad cadawayo waa fogaan jira oo dheeraan jirayba marka meeshana waa meel banaan fatabactuhu waan raacay oo rasuulka ilaahay baa waxaan la raaca on kala daba tegey biidaawatin mima waa wayse biyo ah waa dee wayse biyo ah ayaan siday rasuulka ilaahay baan u siday si hadhow markuu xaajadiisa dhamaysto uguba weysaysto jaabir baa raacay fanadara uu eegay rasuul llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waa meesha waa banaan wuxuu bagabaad iyo astur kaba dhigtuu doonayaa si uu fadhiisto markaasuu hareeri eegay falam yara muu arag shay-an shay yastatiru bihi isku asturo oo shay indhaha dadka kaba qariya mu arag oo adiga afyaxe waasacaan faidaa waaba wuxuu baaba rasuulka ilaahay arkay shajarataani laba geedo bishaadi ilwaadiyi dooxan iyo waadigan qarkiisa iyo shaadigiisa kuba sugan fandalaqa waa tegey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa ixdaahumaa labadii geed mid ahaan labada geed meel kuma ku wada sugnaa ee laakiin dee way kala durugsan yihinbe fa akhada wuxuu qaaday biqusnin ay wuxuu qabtay laan min aqsaaniha laamaheedii kaba mido faqaala wuxuu ihi in qaadii hogaanshan geedkiibuu la hadlayaaba laan buu gacanta ku hayaa calaya korkayga biidni illaahi tacaala ilaahay idankii oo dee ilaahay idankii i adeec oo dee waxaan kaa doonaya yeel baa rasuulki ilaahay geedkiibuu kuba yidhi markaasaa wuxuu yihi jaabir ibnu cabdillahi waa dee mucjizaadkii rasuulka ilaahay badnaa mid kaba midee fanqaadat way hogaansatay macahu kalbaceerista neefkeela oo almakshuushi faruur xidhan oo dee wixii faruurta lagaba xidhay dee iyagu weliba markaa faruur xidhkooda wuxuu ahaa qeybtooda say iyagu samayn jireen neefka ayay sankiiso dee dalooliya bay waxgelin jireen qori iyo ama cuud iyo adugu xun taas bay xadhigga kuba xidhi jireen waa neefka markaa yar aan dee waxa weeyaan hayinka ahayn ee kolkol dhici karta ruuxu inuu kaba maagu kaba joogsado marka xadhiggaa laguma soo jiido dee sankiisiina qorigaasaa kuba jire ee uu damqado ayaa waxay dhacaysa dee inuu adeeco oo uu raaco ciddii kolba hogaaminaysay haddaba baciir sifadiisu taa tahay aan dee istaagi karahayn oon iska dhufanayn ruuxio adeecayo halku kolba la maraba la marayo oo kale saas oo kale ayuunbaa geedkii rasuulka ilaahay baa gacanta ma laguhu leeyahe bal adugu garo wuxuu leeyahy geedkiiba waa dhaqaaqay rasuulka ilaahay buu daba socdaa waa saa neefkaa geela in la hogaaminayo ayuu ra u raacay saxaabigana waa arkayaa waanu ka dambeeyaa rasuulka ilaahay alladii baciirkaasoo yusaanicu qaacidahu macnaa waxa weeye dee waa markaa dabqashadaas iyo taasi timaado qaacidkiisii adeecaya ee raacaya u hogaansamaya xataa ataa markaa rasuulka ilaahay waa waday ilaa uu geedkii kale miyo xataa ataa shajarata lqura ilaa geedkii kale uu soo gaadhay geedkiina waa kan daba socda fa akhada wuxuu qaaday biqusnin laan min aqsaaniha laamaheedii kaba mido faqaala wuxu uhi geedkii kalena inqaadi calaya biidni illaahi fanqaadat macahu kadalik geedkii kalena waa soo dhaqaaqay saas oo kale sida geedkii kaleo geedkii hore kaleu noqday xataa idaa kaana markuu aday rasuulka ilaahay bilmansafi waa kala badh mima baynahumaa waa dhexdii iyaga uba dhexayso geedkana waa soo socday waa kan soo raacay kana waa soo raacay markuu mansafku miimta iyo soodkuba way fadxisayina waa nisfa almasaafa wey meel iyaga u dhaxaysa labadii geed marka uu joogo eeg isagu uba dhexeeyo ayuu laama baynahumaa isu geeye wey jamaca baynahumaa labadoodii ayuu saa isuga geeyo markaasaa muxuu yihi yani jamacahumaa waa iska tafsiir la'amadii faqaala wuxuu ihi irtaimaa isku dhega calaya aniga korkay biidni illaahi ilaahay idankii waa labadii geed buu leeyahay isu taga isku dhega ilaahay idankii waa sidee labadoodu markay isu tagaan oo kale waxqarinayay noqonayaan rasuulka ilahina xaajadiisii u guto jaabirna waa eegaya intaa waa arkaa fata amata markaasumay labadii deed isu tegeenoo waa isku dhegeenba markay iskuma dhegeen ayaa rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee madxaajadiisii u fadhiistay qaala jaabiru jaabir baa wuxuu markuu mucjizada aad iyo aad u weyn arkay rasuulka ilaahayna muu og biyuhu buu la daba socday rasuulka ilaahay dee inakeenna muu odhan muu arkayna markaa rasuulka ilaahay haddaba si aanu bal dee umuuraha dhacayo waxyaalahaas oo kale dee rasuulka inuu wax arkayaba rasuulku aan u ogaan ayuu muxuu sameeyey fakharajtu waan baxay waxudiru xaalan ordayo anigoo ordayo weeye waa ashtadu waasca arka acdu waasca sacyan shadiidan weeye ordayo makhaafata an yuxisa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam waa ka cabsi ina umuurahan iyo mucjizaadka waaweyn ee aada u qariibka ayuu arkay rasuulka ilaahayna keligii buu markii hore sooba baxay haddaba anigoo ka cabsanaya rasuulka ilaahay inuu dareemo biqurbi dhowideyda oo dee inay waa kani inaan u dhowahayoo fayabtacida uu haddana sii durko waayo rasuulka ilaahay kaana markaa uu tagoo kale abcad waa dheeraan jira oo fogaan jira oo markuu arko jaabir inaanu meesha kaba dhow yahay inuu haddana sii durkuu sii fogaado anigoo kaba baqanaya ayaan orday oon ka fogaaday wey qaala maxamed bnu cabaadin waa sheekhii muslim fayatabacada oo xadiidka dee laba sheekh buu muslim kaba warinaya sidaan soo maray waa haaruun ibnu macruuf iyo maxamed ibnu cabaad markaa riwaayada haaruun waxay ahaydba sida dee uu inoo horreysiye oo fayabtacidadi ama maxamed ibnu cabaad waana isla macnee fayatabacada taas bay ahaydoo waa riwaayada maxamed markaas fajalastu waan fadhi markaan durkeyn ka fogaaday ayaan fajalastu fadhiistay uxadiu nafsi anoo naftaydii u sheekaynaya waa waxaa u arkay dee la yaab kale qaraagta asxaabtii kale lamay arag umuurahaas aad iyo aad u la yaabka badan anoo naftaydii umuuraha ugu sheekaynaya faxaanat waxa dhacday xasalat oo waqacat weeye mina xaggayga laftatu daymo anoo dee saasoo kale oo umuurahan kaba fikiraya ayuunbaa dayey waa xaggii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faydawaba ana anigoo arkaya birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam muqbilan xaaliya isagoo xaggayga usoo jeeda macnaa rasuulka ilahi xaajadiisa waa soo dhamaystay waxa weeye wixii dee intaasna waa ogaa labada geedee soo dhaqaaqay iyo rasuulka ilaahay mid kastaba soo daba ay soo dabagalay iyo haddana inay isu tegeen iyo waxa waa arkayay waa kan naftiisii kuba foofay ee isagu naftiisii uga sheekaynaya umuurahan waan dayey uno wuxubaaba arkay rasuulka ilaah soo socdo waida shajaratani qad iftaraqata labadii geedna waabay kala tegeen midka saalkeedii bay ku sugantay geedka saalkiisiiba kuba noqdo way kala tegeenba ayuun baaban arkay waayo faqaamat way istaagtay oo kullu waaxidati minhuma calaa saaqan wixii isu tegay isku dhegay ayuubaa mid kastaa jirid gaara yeelatay fara'aytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahina uu soo socday waxaan arkay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqafa istaagay waqfatan istaag oo isagoo soo socdan buu rasuulka ilaahay meel joogsaday uu istaagay faqaala wuxuu falay bira'sii madaxiisii haakadaa saas kolley qowlku waa taa marka horena inooguma sugnayde waa idlaaqu lqowli cala alficil oo manaa waa imika qaaladan macnaa uu sameeyey uu ishaaray weeye waaba kan halkan inooguma fasiraya waa shaara wuu ishaaray abu ismaaciila abu ismaaciil bira'sii madaxiisii yamiinan midig iyo washimaalan bidix abu ismaaciil nusqooyinka qaarkoodna ibnu ismaaciil baa dhacday labaduba waa saxiixo abu ismaaciil waa ninkii sheekhyada muslim u sheekha ahaa ninkaasba weeye waana ninkaa aynu dee soo maray waa xaatim ibnu ismaaciil dee ina ismaaciilla waa la yidhaha haddii ibnu ismaaciil la yidhaha waa sax kunyadiisana abu ismaaciil baa la yidhaahay oo haddii la yidhaha taasi waa sax marka abu ismaaciil baa fasiraya qaaladan buu fasiraya marka maxay qaaladani ahayd faqaala bira'si hakadaadan macnaa midigna waa dayey bidixna waa dayey waa saas waa ishaaray rasuulka ilahi baa xagganna eegay xagganna eegay jaabirna uma dhawee waa arkayaa laakiin markaasaa muxuu yihi uma aqbala markii intuu saa sameeyey uu joogsaday xaggana waa dayey xaggana waa dayey haddana uu soo dhaqaaqay xaggii jaabir buu soo qaabilay falama intaha ilaya markuu isoo gaadhu qaala yihi yaa jaabiru jaabirow hal ra'ayta ma aragtay oo ma arkaysay maqaami waa meeshii maqaamkaygii waa halkii aan joogsadeen taagnaa waa markan uu midigtiyo bidixdana ishaarayay halkaas miyaan ee xagga midigna u eegay xagga bidixna u eegay halkaygaa ma arkaysay maqaamkaygii iyo halka mowqifkaygii aan taagnaa qultu waxaan nacam ha yaa rasuul allahi qaale wuxu uhi fadaliq tag ila shajaratayni waa labadii geed u arkaya mucjizada weyni kaba muuqatay labadii geed xaggoodii u kac faqtac goo min kulli waaxidatin mid kasta oo labad minhumaa labada geed kaba midaba usnan laan kasoo goob fa aqbil bihima la soo qaabilo xaggan ula soo kaco weeye markaad soo goyso xaggan ula soo jeedso xataa idaa qumta markaad istaagto maqaamii mowqifkaygii halkii aan joogsaday markaad istaagto fa arsil waxaad tuurtaa sii daaweeyo macnaa irmi weeyaane qusnan laan can yamiinika xaggaaga midig wa qusnan laanna can yasaarika xaggaaga bidix manaa rasuulka ilaahi baa san jaabir yidhi wuxuu yidhi halkii aan anigu istaagnaa markaas waa markanuu hareera adeeyey ma arkaysayo haa buuri u arkaya ma waanu arkaya dee mowqifku u muuqdaa kama dheerayn orad labadii geed waa labadii geedee mucjisadaadni kaba soo muuqatay mid ballaan ka soo gooyo la soo soco markaad halkaa soo gaadho dhinacaaga midigna laan u tuur dhinacaaga bidixna laan u tuur taas buu kuba yidhi qaala jaabiru jaabir baa wuxuu ihi faqumtu waan kacay faakhadtu waxaan qaatay xajara dhagax baan qaadayoo fakasartuu waan jebiyeyoo waxasartuu waan soofeeyey afeeyey macnaa dhagaxii ayaa markuu kala jebiyey dee waa siu geed laabtuu doonaya inuu kuba gooyo wax kaluu ku gooyana ma haysto wax kaluu ku gooyana mama haysto xasriga halkana macnaa waa ixdaadkii oo afayntii wixii la afaynayay oo kale dhagaxii buu doonay ama wax ku lisay oo ku afeeyey si uu bal maalan uu noqdo afkiisu mid dee wax aflahoo wuxuu goyn karo laan uu kusoo goyn karo xasartuuna macnaheedu taaba weeye kollayna ayna xada siintaa muhmalada iyo xadaa muhmalada labadaaba weeyaan sheekuna wuxuu ku fasiray ay axdatuhu wanaxaytu canhu maa yamnacu xidatahu bxayثu saara mima yumkinu qadcu اlaqsana biway waan afeeyey soofeeyey wixii dee afkiisa ama xidadiisan iyo waxgoyntiisa horjoogsan laayaan wixiina waa ka dhalay ama ka kaxeey ka suuliyey wuxuu noqday markaa wax wax lagu goyn karo taas baa uu yahay qorkood baa xashartuu yidhi laakiin taa waxay leeyihin maha arrinku taase xasartuhu weeye oo macnuhu ah axdatuhu un fandalaqa lii ay fasaarixa indalaq indilaq dhagaxay kuwa se manaa fandalaqa liidu macnaa saarix xaadan weeye mid afle ayuu noqday oo wuxuu ii noqday wax afleh oon wax ku goyn karo isticmaali karo on adeegsan karo fandalaqa lii ay saara in waxa weeyaan xaadan weeye mid aflahoo aan wax ku goyn karou noqday faataytu waan imi ashajaratayni labadii geed faqadactu waan gooyey min kulli waaxidatin mid kastoo minhumaa labadoodii kaba midaa qusnan laan baan kaba soo gooyey uma aqbaltu xaggii baan usoo qaabilay ajuruhumaa anoo labadii laamood jiidaya xataa qumtu ilaan istaagay maqaama rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi halkii uu markii taagnaa ee uu istaagay ilaan joogsaday markaasaan arsaltu diray macnaa tuuray qusnan laan can yamiiniha xaggaygii midig waqusnan laanna can yasaariha xaggaygii bidix uma laxiqtu rasuulka ilaahi baan soo gaadhay faqultu waxaa idhi qad facaltu waan sameeyey yaa rasuulallahi arrinkii waan sameeyey faama daaka muxuu arrinkaasi aday sababtiisu waa maxay lamahan dee halkaa lagu tuuraya iyo maxay tahay amadu waa canti oo maadii istifaamiyad ahayd ay gashay weeya cantii jaarada ahayd maadii istifaamiyad ahayd ay raacday dee kol haddii xarfu jar uu maada istifaamiyadaa galansan horeba usoo ogaanay alifteeda ayaa dhacaysa dee waxaanay noqotay nuuntiibaa deeta lagu idqaamay miimkii oo taas bay noqotay oo se dee canma yatasa'aluunaba asalku waxaa de waa can maa buu ahaa waxa weeyaan waa de aliftiina way gooday idqaamkana waa dhacay facama daaka arrinkaasi maxay tahay sababtii uu weydiinaya sababtan san aad u yeelayno ama aad u yeeshay maxay tahay marka qaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inanii anugu inii marartu waxaan maray biqabrayni laba qabri oo yucadabaani la cadaabayo meesha qubuursha u ahayd dee rasuulka ilaahina waa loo kashfiyey horena waa ti aynu usoo marayn u aragnay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal dee cadaabkaasiyo waxaa la maqashiiyey ata fa axbabtu waxaan jeclaaday an yurafaha in la fudaydiyo canhumaa waa labadan qabri cidda kuba jirtay bishafaacati bisababi shafaacati oo maaha dee laantan qoyanuunoo keliya un maaha rasuulka ilaahay shafaacadii bay ahayd weliba waa shafaaco muddalo maadaama algusnaani rodbayni intaa labada laamood ay yihiin kuwa qoyan in waxa weeyaan ilaahay ka fudaydiyo cadaabkan la cadaabayo ayaan jeclaaday oo shafaacadayda uu kaga fudaydiyo kollay horeynuu soo marray xadiid ibnu cabaasiya baynu soo marray isagoo haddee waa meel kitaabka bilowyadiisii arrintuna ahayd inuu yihi waxaan sodee waa la cadaabayaayo dee lagumana cadaabiya wax weyn oo dee midna dee iyaga hadday islahaan iskaba ilaaliya waana kii rasuulka ilaahay dee casiiba mallaan buu kala dilaaciyo uu labadoodii ku kala taagaysa oo yihi waxaan rajaynayaa in laga fudaydiyo oo kale bal masalada horeynu usoo maray culimadana dee waxa weeyaan kollay saxaabadii mala saxaabi ku camal falay dabadii waa jiray laakiin qaaliban ama in badan iyadoo weliba xadiidkana qowlkooda xoogeynayo si wax rasuulka ilaahay khaasba kuba ahayn shafaacadiisa iyadoo muddadaasoo saa daraaddeed dee aanay ahayn in waxa weeyaan qabri kastoo laan lagu taagay ama geed lagu dul beeray inay taasi takfiif iyo waxyaalo uba keenaysa arrintu aanay ahayn oo xadiidkan weliba waa qowlkaasuu xoogeynaya fa axbabtu bishafaacati wa an yurafaha canhuma bishafaacati maadaama alqusnaani radbayni bal taas weeye lakiin waa masale aynu hore usoo marray xadiid kalena waa taa aynu soo marray bal haddana xadiid kale aynoo bilaamayo qaala wuxuu yihi jaabir imay waa kii un oo waa arrintii markay taasi dhacday faatayna alcaskara ciidankii baanu u nimi way soo noqdeen jaabir iyo rasuulka ilaahay baa soo noqday dee mucjizaadka waaweyne rasuulka ilaahay mucjizaadkiisiyana waa arkay waa labadaa geed iyo shanigoodii faqaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi ya jaabiru jaabirow naati dhawaaq biwadu'in biyo lagu weysaysto dadku waa ciidan dhan biyaan la haysanba wadu'na san horeba usoo ogaanay wowda kol haddii la fadxiyo waa biyaha lagu weysaysanaya wadu' laba idhaah dee wadu' waa ficilkii ee laakiin waa biyaha lagu weysaysanaya wuxuu leeyahay bal wax lagu weysaysto biyo ah dhawaaqoo ciidanka weydiyay inay cid haysaa jirto kii haya haynoola yimaado haynoo keeno naadi biwadu'in faqultu waxaan idhi alaa wudua alaa wudua alaa wudua laa tajiduuna ma helaysaan oo dee ma laydinka helayaa wadu'ay maa yutawada' bihi biyo lagu weysayso cid haysaa ma jirta waa dhawaaqu ciidankii maqashiiyey waa ku celceliyey cid laakiin wax haysayba mabay jirin oo dee waa halkaasa waa laga wada aamusay qaala jaabir baa wuxu uhi qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi maa wajadtu maan helin fi rakb waa rakbigan iyo dadkan dhan ee ciidankaba ah min qadrati dhibic biyaa kamaan helin waa la haraadan yahay wax lagu weysaystana laba haystaba wa kaana wuxuu aha rajulu nin min alansaari ansaar kaba midi yubaridu mid qaboojiyo oo lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay almaa biyuu u qaboojin jiray fii ashjaabin waa asqiyo iyo sibraaro lahu isaga u sugnaadu ugu qaboojin jirayoo calaa ximaaratin waa acwaad iyo qoryo min jariidin laamaha nakhiisha dee ka ma ka ahaaday taas dee uu duldhigi jiray ama uu suri jiray ashjaab jamcu shajbin weeye oo jiibtana la reebo waxaanu lagu fasirayaa sheekhuba inooguma fasira wasiqaau aladii qad akhlaqa wabariya wasaara shadnan waa qarbadka ama sibraarka baariyoobay ee gaboobay ee markaa noqday dee waxa shani kaa noocaas kolkol dee markaa bal sanqadhiya waxyaala yeelanayaba kaas baa shaajib la yidhaah bal waxa weeye de waa isagana markaa kollay waa yubuusadiisan iyo waxaan balkaaba amaa iyada in ashjaabna waa jamci ximaaraduna oo barhkood ximaarin halkan dee kuba wariyeyna way jiraan ay leeyihin labada macnoba waa saxiixe ximaaradu waxay leeyihin acwaadun tacallaqu calayha asqiyat lmaa waa qoryo ay ka laalaadin jireen sibraarada ama qarbadada ay biyo ugu jiraan ay suri jireen taas baa ximaaro lagu magacaaba waaba kan yidhi min jariidine jariid waa lamaha nakhishiya waxyaalahaas marka dee huuskan iyo waxaan lagaba dhilo ulaheedanba weeye taas haddaba waa adigu ninkani rasuulka ilaahay buu u qaboojin jiro dee dhul kululna waa la marayaa waqti kululna waaba laba jooga biyihii weel kale ku jiray waabay kululaanayaan marka qarbadkoo kale ama dee taas weliba noociisa aan cusbaynee baaliga ah oo kale waxbaa dee horena waxaan filaya kitaabulashriba waynu kuba soo maray shanigaas iyo waxbay ku qaboojin jireen haddaba ninkani markuu biyaha dee waqtigaas safar kabalaya ama taas ayuu ashjaab uu lahaa ama asqiya uu lahaa buu biyo ku dhaamin jiray acwaada dee malaa markaasna kol ha saaro iyo kol markaa la degaha kaba laalaadiyo si laydh iyo waxyaalahaasna ay uga marto kaasaa deeto uu u qaboojin jira oo rasuulka ilaahay biyahaas u cabbi jirayba bal ninkii caynkaas nin saasaa jirtay marka rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi faqaala lii nawatan biyo cid kale lagama waaye bal waa in ninkaa wax laga helaba laga yaabaa indaliq waxaad u kacda ilaa fulan ibni fulan ibni lansaariy ninka magaciisaan laynooma soo naqlin fandur eeg hal fii ashjaabi asqiyadiisii min min shay asqiyadiisii wax shay ah wax biyo ah ma laga helayaa ma ku sugan yihin bartaa soo eg qaala wuxu uhi fandalaqtu waan tegay ilaahay xaggiisii baan u kacay fanadartu waxaan eegay fiiha waa ashjaabtii jamcu shajbin waa asqiyadii falam ajid fiiha kamaan helin ilaa qadratan dhibic mooye dee kollay malaa dhibic waa wax yar oo kooban oo fii cazlaa'i shajbin minhaa ashjaabtaas ama asqiyada mid kaba mida naaskiisii kuba sugan kollay halkan sharax waxa iguma sugan oo sheekuna raximah llahu tacaala kuba sharxay dee qolooyin kalena waa siday kuba sharxeen huwa famu lqirbati qarbadka oo kale ama siqa afkiisan ayaa lagu magacaaba cazla lakiin waxay la tahay waxaa ka daqiiqsan in saaxibu lmisbaax almuniir fayuumi si uu isagu yidhi oo cibaaradiisa waxay ahayd alcazla iyadoo xamraa la wasanaa waxa ay tahay famu lmisaadati alasfal maaha famka mudlaqa afkan hore waxaa dhici karta dee meel ay wax qabta afkii hore ma yeelanayo oo meel wax laguma shubo uun ee waxa weeya afkiisa hooseo dee waa tan aan garanayno waxyaalahaasna dee afkan weynee laguma markaasna waa leeyahay meelahan dee naasaskan iyadana biyahaada lagaba furan taas waa leeyahay haddaba caslaa waa famu lmisaadati alasfal taas baanay arrimahani kuma suurtagelaya laakiin de san imaam nawowiyiha baxrumuxiid iyo keyrkiiba kuba sugan waa ta laakiin alcazla waxay ku jamciyaan alcazali iyo alcazala labadaba waa lagu jamciyaa waa famu lmasaadati alasfal waa qarbadka iyo afkiisa hoose kaas bay wax ku yar hari karaan dee markuu xidhan yahay dee afkan weyn laakiin halkan waa meel ay wax dhaafayaan uun marka uu buuxo u mooye marka kale uu madhan yahay meel ay dee wax qabta markaa ma yeelanaye bal taaba weyo taas baan ka daqiiqsan baan leeyahay haddaba wuxuu leeyahay eeg ashtaabtii biyo kuma jiraan laakiin mid ahaan ayaa bal qaybtiisaas iyo naaskiisaas baa in yar oo kooban oo biyo ah baalkina waa engegan yahay waa kan sheegaya waa xaaladiisu say tahay ayaa uu mid ku arkay laakiin low andi bu ihi jaabir baa leh haddaan dee mucjizada rasuulka ilaahay ima wasay xaaladu ahaan layne low anii anigu ufriquhu haddaan shubo israa intaa yar ee casilahan kuba hadhay ka daadiyo kaba shub la sharibahu waxaa cabaya yaalisuintiisa engeg baalkiiba waa engeganyahi waa qalalan yahay marka wuxuu leeyahy intani waa in yaroo kooban oo haragan iyo waxan iyo dee jidhigan siqaha intiisan engegaba inti ma soo dhaafaysa intaasaa l-ay markaa ay ku dhex baaba-aysaaba waa wax yaroo kooban oo intiisan engegan baanay soo dhaafayna inta baabuudsanaysaba wixiiba saasuu markaa laakiin lama taataaban faataytu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan u imi faqultu waxaan hi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahi ow inii anigu lam ajid fiiha kamaan helin waa fiiha fi اlashtaabi ilaa qadrata fii cazlaa fii cazlaa shajbin minha way waa dhibic ama in yar oo cazlo mid ahaan kuma sugan ama shajbi iyadii kaba mida mooyaane low anii ufriqu haddaan intaa kaba shuboon islaa weelka gaba shubna la sharibahu yaabis waxba kama soo dhaafayaan intan engeganee kale bal waxa weeyaan ay dee soo marayso ayuun baaba leefayso oo muudsanayso oo waxa weeyaan saas uu kuwada engegiba oo biyo waxaan ka soo dhaca oo inta biyo inoo noqda iyada kumaba jiraan qaala wuxu uhi idhab tag oo faatini bihi ikeba halkii soo qaad waa maha waxaa kaga soo shubin weeye waa isagiiba qarbadkiiba soo qaad faataytu bihi waanu laba imi faakhadahu biyadi rasuulka ilahi baa gacantiisii kuba qabtay fajacala wuxuu bilaabay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yatakalamu inuu hadlayo bishayin shay laa adri maa huwa dee wuxuu ilaha un og yahay ducaya baryahaba noqoto laakiin waxbuu ku hadlayay rasuulka ilaahay aanan garanayn wuxuu ahaa macnaa waxba kamuu xafidin oo dee wax lafdiga uu inoo soo naqliyey ma jirto wayakmisu waanu dhaqdhaqaajinayuu tuujinayay biyaday macnaa aag kamuu weli ka shubin wixii halkiibuu kuba jiraa rasuulka ilaahay waxyaaluhu lahaa ilaahay un ogyahay wixii uu bal markaa kuba hadlayay gees kalena isagii buu waxaweye gacantiisii ku tuutuujinayay waa intii biyuu ku jireen iyo waxyaalahaas baa rasuulka ilaahay si nagu dhaarqaajinayayba uma acdaanihii wii dhiibay markay taasi dhacdo faqaala wuxuu yihi yaa jaabiru jaabirow naadii bijafnatin xeedho weyn u yeedh oo waxaad keentaa oo dee dadka aad ka dalabtaa inay xeedho weyn keenaan faqultu waxaa idhi yaa jafnata arakbi dee jafnadu wax lala hadloo loo dhawaaqo oo markaa ku imanaya maaha ee halkan waxay leeyihiin mudaaf bay qadarayeenoo yaa saaxiba jafnati rakbi rakbiga waa safar ka dhan xeedhadiisa oo xeedhada ugu weynee dee bal waxa weeyaan taas ninkii saaxiibkiisa ahaayee lahaayow macnaa axdirha wey ken oo markaa imika mudaafka waxa loo gooyay bu le waa la iskalaba garanaya liana aljafnata laa tunaada macnihiisna waxa weeye yaa saaxiba jafnati rakbi alatii tushbicum waa xeedho aada u weyn oo dee dad badan dhargesa weeye taasoo axdirha ken waa ninkii dee adigu jafno sifadaa leh jafno aada u weyn hayow ma la kaalay taasaan idhi bu ihi fautiitu biha waa layla yimi tuxmalu iyadoo la sido uma wadactuha fawadactuha waan dhigay bayna yaday rasuulka ilaahay baan hor dhigay faqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi imika halkan qaaladana waa idlaaqu lqowl cala alficl hadalkii ma aha dee haddaan kuwii hore ashaara kuba soo fasiraynay tan macnaa wadacaan ku fasiraynaa iyo dhigid waayo xeedhadii markii loo keenay ayaa faqaala waa dhigay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm biyadihi fi ljafnati xeedhada dhexdeedii haakada oo see ah fabasadaha uu kala bixiyey horta gacantiisi muu duuduubin fari iyo dee baabacadiiyo sidaasa ay u kala baxsanaayeen wafaraqa bayna asaabici farihiisiina uu kala durkiyey farihiisiina uu kala durkiyey uma wadacaha wuxuu dhigay fii qacri jafnati guntii xeedhada ayuu saa u dhigay iyadoo farihiina uu kala durkiyey wa qaala wuxuu yihi markaa jaabir khud qaadiyaa jaabiru jaabiro waa shadbigii buu qaadayaa fasuba calaya waa inta yaroo dee waa la barakeeyeye intaa yar ee ku harsanayd halkii waana kan duceeye rasuulka ilaahay isagii bal maalan kabziga aynu soo maray laba yimi igu shub waa weel gacantiisan ayuu ku dul shubayaa wixii halkaa kuba jiray waqul waxaa tidhaha bismi llahi markaad shubaysana bismi illaahi dhe wuxuu yihi jaabir fasababtu calayhi waan ku dul shubay waqultu waxaa ihi bismi illaahi fara-aytu waxaan arkay waa umuur aynu marar kala duwan ama axaadiid kala duwan kusoo aragnay rasuulka ilaahayna malaa satri buusan u yeelayayo dee weel banaan madhan oo aanay waxba ku jirin gacantiisa si aynu hore uga soo marray mau dhex dhigin oo biyihiisan ugamay soo bixin waa weel biyo yari ku jiraan iyo waxyaaluhu markaas dhex dhigaya tanna waa tiyo biyi yaraa ma lagu dul shubay waxaan arkay buu leeyahay dee intuna waa waxaa yare kooban ee uu markii hore kaba baqanaya hadduu islaa kaba shub intan ha engegan ee uu shajbiga kaba mida ama siqaha kaba mida uu soo maraya in intiiba uu soo dhaaf weydo biyi markuu kudadul shubay ayaa waxaa arkay buu leeyahy faraaytuma yafuru baxaya iyagoo kasoo burqanaya min bayni asaabici rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay farihiisa dhexdood biyoo kaba soo baxaya waa biyahaas waxay yidhaaheen dee culimadu way ka cajiibsanayeenba way ka qariibsan yihiin tan dhagaxii nebi muuse iyo intuu usha ka dhuftay ay biyu kaba soo boodeen waayo waa maxuud oo waa wax la ogyahay oo dee ilahaas iyo webiyadaas iyo meelo badan oo dhagaxay biyo ka soo baxaba waxaa markaa la arkay oo jira laakiin biyo dhiig iyo laf iyo hilib dhexdood kaba soo baxay wax lababa arkay maahaba taas weeyaan oo waxa weeye marka waa arrin mucjiso ka xeel dheer taas kaba weyn biyihii baa soo baxay dee waaqacadana marka la eega macno ahaan way inoo tawaaturtay yaanay qiso ahaan mid kasta inoo tawaaturina intaasoo gooro kala duwan oo kol uu safar yahay iyo kol aanu safarba ahaynba ayay umuurahan la arkay oo rasuulka ilaahay kaba muuqdeene min bayni asaabici rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam uma faarat iljafnatu macnaa waxaa biyi ay kasoo baxeen weeye wa faarat annuur bimacnaa dabacat jafnadii ayuubay biyihii dayna biyaha waa rasuulka ilaahi gacmihiisa ka soo baxaya wadaarat way wareegtay oo biyihii dee waa markaa ugu horreeye dayna intaani markiiba may buuxsamine horta wixii soo baxay ayaa xeedhadii weyneed gunteediibay sidaa ugu wareegeen way soo kacayaan soo kacayaan xataa imtalaat ilaa ay buuxsantay weeye salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa adigu mucjizaad kala duwan baa caawa inoo socota kalayna rasuulka ilaahay mucjizaadkiisi intan maayo de waa wax aada iyo aad ugaba badana laakiin tani waa qeyb adigu mucjizaadkiisi kaba mida waana mucjisadaan leenahay dee ka qariibsan oo inbatan dhagaxa biyu ay kaba soo baxayeen dee iyadna mucjizo weyn bay ahayd ba dhagax caadi oo inta u lagu dhuftay intaasoo ilood labiyo toban caynay kaba soo boodayaan laakiin dembiyo ay halkan kaba soo baxayaan ayaa kaba badnaydba taasoo say dee uba yidhaahaanba de haddii ruux dhintay oo kale soo nooleyntiisii iyo inuu u dhawaaqo say dee nebi ciise oo kale mucjiso uba ahayd jidci jirid engegtay oo beri hore engegtay oo dhawaaq laga maqlay oo rasuulka ilaahay markuu ka yar durkay qaylisay dhawaaqday ilaa uu rasuulka ilaahay u yimid taasoo kaleba iyadna waa arrin dee kaba qaniibsan taasoo kale oo e waxyaalahan ina nololba uhoreeya koodna looma horeyna wain yaku khaadaba alamwaata ciisa faina aljidca xana lahu ana wadaarat xata ibtalaat faqaala wuxu uhi ya jaabiru jaabirow naadi dhawaaq man kana lahu xaajatun waa ciidankii oo dhan na alla ninkii ay baahi iyo xaaja dhammaanna way u wada baahnaayeen oo wataa dee markii horeba dhibic biyaa laga waayey ninkii ay xaaja u sugnaatay biyo xaaje u leh falyati weeye ha yimaado biyahan ha markaa haka cadbo hana dhaansado qaala wuxu uhi jaabir faata naasu dadkii baa yimi fastaqow way dhaansadeen ba waxay waana cabbeen waana kaba dhaansadeen weelakoodii xataa rawow ilaa ay rawow ilaa ay cokanaadeen qaala wuxuu ihi faqultu waxaan idhi jaabir baa odhanaya isagaa dee meeshuu jooge hal baqiya ma hadhay axadun axad lahu xaajatun axad xaaja ay u sugan tahay oo u biyo boohane ma hadhay dadkii u weydiinaya marka cidna may hadhin markaas weli rasuulka ilaahay gacantiisa biyi bay ku dhex jirtaa waa laga dhaansanayaa bahashu way buuxdaa uun waxaa ciidankaa dhan ay ka dhaansanayaa ma dhimayaan farafac markii dee ay noqotay dadkii inay wada dee weelkoodina wada dhaansadeen wada cabeen wada cokanaadeen ayaa farafaca uu kor yeelay rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam yadahu gacantiisiibuu min aljafnati xeedhadi walxaafiya mal-a iyadoo buuxda taasna bal waa adigu dee mucjize uun aada iyo aad weyne rasuulka ilahi mucjizaadkiisi ka mid aada u takarurtay wa bal waa xadiidka qeybtii inooguba dambeysay washaka naasu dadkii ayaa waxay u cawdeen oo ilaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam aljuuca waataa xabad xabad timiraaba ee muddo dhan laguma qadayay rasuulka ilaahay baa gaajadii iyo rafaadkii ayay dadka uga cawdeen uga ashkatoodeen faqaala wuxuu idhi casa allahu ilaahay waxaabuu mudan yahay an yudcimakum inuu idin qoodiyo ilaahay baa dee waxaan ka rajaynaynaa kaba filanaynaa inuu dee gaajadan idinka bixiyo idin qoodiyo fa ataynaa waanu nimi buu ihi siifabaxri badda xeebteedii iyo halkii shaadigii ayaanu nimi siif albaxri sintu way kasirsantaha odhan soo maray fa zakhara albaxr markay halkii yimaadeen ayuunbaa baddi kacday zakhratan kicidoo aad bay u buuxsantay oo dee badii ayaa macnaha waa calaa mawjuhu biyihiisii ayaa saro kacay badii baaba dee kacday uun markaasaa markii ay kacday kacday ayaa fa alqaa baddi wuxuu soo tuuray daabatan daaba weyn xuuta aada u weyn ayuu dabadda usoo tuuray oo badii ay ka caaridayda markii horena waa tan kacdee fa awraynaa waanu shidnay oo calaa shiqihaa dee naftii way kaba baxday badii baa ka caariday biyo ay markaa ma noqon kartana khalaas dhimataybe dhinaceedii baanu ku fidnay annaara dabki fadabakna ee waxaa la dhamayn karana mahay waanu karsanay washtawaynaa waanu dubanay oo dee wax la karsada iyo waa hilibkeedii wax la dubtaba way yeesh wa akalnaa waanu cunay xataa shabicnaa ilaan dherignay qaala jaabirun jaabir baa wuxuu ihi fadakaltu waan galay ana aniga iyo wafulaanun hebel iyo wafulaanun hebel dad buu tiriyey xataa cadda khamsatan ilaa uu shan tiriyey ayaa waxaanu gallay fii xijaaji cayniha waa isheeda godkeedii oo xijaaj nine waa laftan wareegsan ee isha ayaa xijaaj lagu magacaabaa intaas lafteeda wareegsan waa dee markii wixii laga saaray hidbi iyo wixii laga wada googooyey ayay lafti uun ay muuqatay iyo gudaheedii ayay halkii galeenba waa intii ishiisu waa weyne waxay kaba qabto waa shan nin bay kuba galeen maa yaraana axadun waaban ku qarsoonnay oo cidna arkaysay may jirin xataa kharajna ilaan soo baxnay fa akhadnaa waxaanu qaadanayna haddana diracan feed ama dircan labadaba min adlacii feedhihiisii kaba mid ahaa waa feedhihiisii oo dee feer dheer bay soo qaateen faqawasnaahu waanu soo qalluucinay dee kolley ba saa seeba qalluucday dee markay taageen bay sii dhigtoo kale kaba dhigeen uma dacawnaa waxaanu u yeedhnay baanu dalabnay biacdami rajuli ninkii ugu weynaa fi rak oo marka la eego ninkii ugu dheeraaci markaa rakbigan ee uguba weynaa iyo wa acdami jabalin awrkii ugu weynaa fi rakbi oo rakbiga kuba sugan iyo wa acdami kifrin kifrikii ugu weynaa fi rakbi kuba sugan kolley dee rajul iyo waa garanaynaa jamalkiibe kifligana wuxuu leeyahay halkan ama jumhuur culamaa siday kuba fasireen alkisaa aladii yaxwihi raakib lbaciir cala asnaam bal markaa dee markay geeloodaa fuulayaan oo dee iyagu ay kuba intifaacayaan oo rakuubka uba ahaa wax kale oo hareeraha ka celiyaana ma jirto ayay maro ayay kusoo wareejin jireen kurskiisoo saa ay ugu soo wareejin jireen ruuxii raakibkaana uu dhex uu fadhiisanaya marka ay marada ay kuwa soo wareejiyeen waxay ka ilaalinaysaa ruuxan raakibkii inuu dhacay kaba xafidaysaa taas bay kifli kuba magacaabi jireenoo waxaan ilaalinaya rabka ama kiflayni min raxmati waa laba nasiibo dee barhkood baa yihi macnahani halkan buu kaba soo jeedaayo sidaa dee kifliguba uu dadka u ilaaliyo u xafido ruuxii raakibka ahaa ayaa labada nasiib ee naxariistii ihina ay dadkii halaag ama ciddii dee ilaahay siiyey ee halaag ugaba ilaalinayna bal kifl haddaba waxa weyaan kiflikii ugu weynaa la hayay iyo ninkii ugu weynaa meesha ugu buurnaa ugu dheeraa iyo awrkii ugu dheeraa tii baa la keenay kifligii waa lagu xiday ninkii waa fuulay waa kaas markaasuu yihi fadakhalat dhigtii baa loo smarinaya dee waa fedhiisayn fadakhala uu galay taxtahu ayudaadiu raasu ninkaasi adaagintaasi madaxiisa ma foororinayno kumay dhaweyn way ka sarraysay isagoon madaxiisa foororinayn bal tana dee waa rasuulka ilahi baa yihi casa allahu an yudcimakum ilaahay risqi uu soo saaru ah waxaa arkaa badahoodaas dee iyo halkaa ay joogeen oo dee badda nacas iyo inahaas oo kale inay badda kale markaa gaadhayeen may jirinba deeba intaa leeg iyo xuud intaa leego meelaha a kusoo dhawaan karayay may jirina waa risqi ilaahay waayo waa wax kaba weyn dhulkaas muxiidaadka ayuu buuxeen kuba noolaa ee ilaah baa usoo kaxeeyey si uu dadka muslimiinta rasuulka ilaahay maciisa jihaadka kuba jira uguba arsaaqo taasba wey bal qisatan oo laba mida ayaynu soo maray taa nafteeda jaabir baa warinayay laakiin amiirkoodu wuxuu abuu cubaydat bnuljarax tan rasuulka ilaahi in lala socday baa inooguba sugan taasna waataynu soo maray bal saxaabadu iyagoo sahidna kaba dhammaato caleentaasaa hore aynu imika kala cubaan cunay inay kuba soo baxeen oo markii hore jaabir abu cubeydiya ay kaba joogsanayaan waxana waa bakti haddana ay yidhaaheen dee baahibaaba inahaysa rusushii rasuulka ilaahayna waa nahay si ay kuba cuneen oo markii dambey madiine u yimaadeen rasuulka ilaahay uu yihi miyaa wax kaba haysaan oo dee wixii ay kaba hayeen abubakr inaan rasuulka ilaahina cunay si uu bal xalaalnimadiisa uba caddeeyo ee waana wax bad un kuba noolo ee maytadiisuna isaga waa xalaal eh lamid maha wixii berrigii labada qiso aad bay isugu dhow yihiin waxyaale ay wadaagsanayaan oo badanna waa jirtaa saxaabi keliyana waa warinayaa barhkood baa isku mid kaba dhigay waa si qaadiciyaadii ay u iilanayaan xaafid ibnu xajarna walow halkani muslim uu yahay dee xadiidka kale markuu sharxaya ayuu kuba soo qaadaa marka haddii bal isku mid lagaba dhigo waxay naga hor imanaya wuxuu noqonayaa taas abu cubayda dadka hogaaminayay halkana rasuulka ilaahay baa laba socda bal markaa waxay leeyihiin si bal taasun waa iyagoo doonaya inay isku mid kaba dhigaanuun arrinku waxa weeye rasuulka ilaahay ayaanu uba ashkatoonay juuco markaasuu yihi taasoo fa arsalanaa ilaa sifi lbaxriba waa inaan rasuulka ilaahay raacina uu diru xaggaa uba diray marka intii uu xaggaa u diray tan ay laba kulmeen laakiin bal de nooc waxa weeyaan yar taawiil adagna waa kuba sugan yahay bal waxaan kaba dhigaynaa un laba qiso iyo laba waaqicuu labadaba u joogay jaabir ibnu cabdillaahi taasna waa u jooga abu cubayde iyabuu laba socday tan uu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waqtigiisii dhacday ee isaga uu laba socdayno bal waxaan kaba dhigaynaa un laba qiso walow bacd alculamaa ay qiso keliya ka dhigaan dee umuurana ay u yar baahan yihiin in markaa laga jawaabo jawaabtuna ay noqon karto iyadoo laba idhaa marka dee arrimahan dabadeed buu rasuulka ilaahay diro markaa lama socone diridii uu diray dabadeed ayay tan laba kulmeen si labada waaqaco laysu waafajiye bal haddii aan idhaahno laba qisay kala yihiin uma baahnin waxyaalahaas oo dhan waa labadii arrimoodna waxa u wada joogay saxaabiga labadna uu ka wada warramayba saxaabigani baabun fii xadiidi lhijrati hijrada xadiidkeedii kolley casharka intaan islaamo laha waad kaga dhammaynaysaanba dee markuu casharku asaaniid leeyahy oo kalba dee intaasoo sanad kuu soo aroorayaan oo la laqbaynahayn qayb dhan baa waktiyaad helaysaayo asaaniida la yskama dhaafayo waxay noqotay ilaa xalayo caawa dee kelima kelima ayaa waa cashar buuxa weeyaan oo waa tan casharkii meeshaan islayn waa gaadhaya ma gaadhina dee ka dhibaato ma laha wallahu subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk allahuma zidna